Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu daafurayay tartanka kubadda cagta ah iyo mid sare loogu qaadayo aqoonta ardayda iskuulka Jabir bin Xayaan. Munaasabadda lagu daafurayay tartamadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, macallimiin, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskuulka Jabir bin Xayaan Maxamed Axmed Bedel ayaa ka warramay ujeedka tartamadan loo qabanayo.
Iyaguna fasal kasta oo ardaydiisa ay jecel yihiin in toddobada qofood siddeedda qofood ee tartanka loo soo xulaayo mid kasta oo asaga noqdo ardada jecel fasalkeeda ayaa guuleysta fasalka ardaydiisa ay tartanka necab yihiin ama ay isgabaalmariyaan waa fasalka koowaad ee hara waa sida saxda ah ma ahan wax dhacdaa ma ahan waa wax sax ah oo goodo waama waa caadi jirnaba
in ardaygu uu leeyahay hibo hadal ama balakahada uu yaqaano marka waxaasoo dhan dhiirigelin u yihiin waxaa mar kasta aqoontii tartamada ku dhifaaqan tartanka isboortiga oo yidhaahdo aqoonta isboortiga waa mataana Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay daafurka tartamada ayaa bogaatiyay tartamada.
ujeedada ugu weyn aan leenahay ma aha in kooxin guulaysato kooxin guuldaraysato dhammaantiin waa guulaysanaynaa markaan tartamo laakiin waa in ardayda ay ku laabtaan ama hanaan aan wadno ardayda ay ku aqrin karaan casharada si ay u soo bandhigaan aqoontooda waxaan aad ugu faraxsanaynaa ardayda mayroobtiila ilahay u ixtiraamayaan eh, macallimiintooda iyo sida wax u socdaan oo ay xamaasadna u yeelayaan tartankii oo la sabcinayo adeegayso iyo meesha laga ku aysanaya laakiin xaqiiqan marka tartanku dhammaaday dhammaan arday iskuulka wax xibaad ah oo ka dhexeeya ma jiraan oo la saaxiibo
iskuulka ama iskuullada tartamaa kulaalada u kala daana jiraan oo ugu horeeya tartanka ee, bisha ramadaan la qabto ee caanka ee laga jeedo telefishinka idaacadda iyo musalsal oo aad xasuusataan labada kun lix iyo tobankii todoba iyo tobankii guulaystayaasha ee tartanka saarkaasina ahayd oo muddadeeda lagu dambeysay saas darteed marka anigu waxaan rabnaa inay isku diyaariyaan barnaamijkaas oo ay ku ta- ay ku talagalaan yacni sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ay wax uga yeelan lahaayeen ardayda Soomaaliyeed ee maamulka iskuulka iyo muasasada waxay diyaar u yihiin in ardayda macnaha wax la bilaabaan oo wax alaalayo tartamadaas Tartamadan ayaa loogu talagalay in ardada dhigata iskuulka Jabir bin Xayaan kor loogu qaado aqoontooda.